جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka subaxa ee idaacadda islaamiga alandalos qodobada aad ku maqli doontaanna warkeena subax waxaa ka mid ah howlgallaa qorshaysan oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allah ee ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca kuwa furta dalka soomaaliya sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa ku eedeeyey murtad gurguurte inuu sabab u ahaa jabkii kooxda riddada ay kala kulantay duulaankii ay ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga dowladaha gaalada caalamka ayaa ku loolamaya khayraadka soomaaliya xilli gaalada caalamka ay quus ka muujinayso duulaankeeda soomaaliya munaasabad lagu daahurayay masjid cusub ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay ayaa farac cusub oo macadka qurdubo ah ka furay deegaan hoostaga magaalada baydhabo بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax jimco ah taariikhduna ay tahay labada bisha jamaadul awal sannada kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan howlgallo qorshaysan oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lagu beegsaday goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka sirdoonka riddada dhimashadu waa hal askari oo murtad ah dhaawacuna waa laba kale qaniimaduna waa hal qori iyo laba boosh dhanka kale howlgal ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada afguuya ayaa waxaa lagu dilay murtad lagu magacaabi jiray madgaraar oo ka tirsanaa saraakiisha kooxda riddada ugu magacaaban afguuye sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa ku eedeeyey murtad gurguurte inuu sabab u ahaa jabkii kooxda riddada ay kala kulantay duulaankii ay kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo nuur cali warsame kadib jabkii iyo guuldaridii kooxda riddada soomaaliya ka dhaxashay duulaankii ashaaril diriirnimo ee saddex sano ka hor ay ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ee dhaca bartamaha soomaaliya ayay madaxda iyo saraakiisha riddada isku eedaynayaan hasiimadaasi murtadinna qarshe oo soo noqday taliyaha guud ee maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya oo waraysi bixinayay ayaa sheegay in madaxda sare ee kooxda riddada ee murtad garguurta uu ugu horreeyo ay leeyihiin mas-uuliyadda fashilkaasi isagoo hadalkiisa sii wata ayuu soo hadal qaaday guuldarooyinkii ciidan ee maleeshiyaadka murtadiinta dhabarka loogu saariyey deegaanka cosweyne iyo degmada aadan yabaal oo dhaca wilaayaadka shabeellada dhexe iyo galgaduud istaraatiijiyada xumada iyo aqoon la-aanta xagga dagaalka ee haysata maleeshiyaadka riddada ayuu ku sheegay inay noqdeen kuwo aan wax tirin mararka qaarna xitaa ay ku dagaalamayeen kumanaan maleeshiyaad ah fagaaraha dagaalkana ay kaga adkaanayaan koox yar oo ka mid ah mujaahidiinta
saraakiisha khaladka ma lahayn siyaasiyiintaa iska lahayn wax looga qaadi waayo saraakiisha nin asxaana ma sameeyeen wax loogu samey waayo ayagii madaxdii saraa khaladka iska lahayn waxaasoo dhan waa wax maamulka sare ka imaanaya oo ka talinaya ciidankii oo madaxdii maskaxdooda haysta dadaan waxba amni waxba ka fahmayn haddiiba madaxdii sare ayna kala aan kategori u lahayn taliyaha ciidanka taliyaha horinta taliyaha guutada ayna kala aqoonin oo iskula mid ay u tahay nin walba forotiga ka rabaan meesha hadda sheegaysa aadan yabaad dowladdu waxay isugu geysay shan lix guuto soo maaha shan lix guuto sabab la iskugu geeyo meel meesha maba taallo dagaal waa dagaal waa ogeyd ninkii kaba ku tukado inuu dhahayay afar kun bay isku keeneen lix boqol baa ku qabsan caadi faranta lix boqol qof bay ahaayeen ashabaabki soo weerada lix boqol nin baa kusoo weeraran afar kun u joogta afar sad kun waa iska celin waxaan u arkaa dhibaatada ka jirta ciidanka madaxda sare a mas-uuliyadda leh ayagaa iska leh haddayna lahayna haddayn lahayna nina uma axdeen madaxda sare tilaabo cad bay ka qaadi lahaayeen dad bay xirxiri lahaayeen dad bay toogan lahaayeen waxay u xiri lahaayeen u toogan waayeen qaladka ayaga ayaga kusoo noqonaysa hadalkan ka soo yaray taliyihii hore ee ciidanka kooxda ardada soomaaliya ayaa kusoo beegmaya iyadoo saddex sano kadib duulaankii cadowga ay kusoo qaadeen wilaayaadka islaamiga ah ee hiiraan shabeellada dhexe galgaduud iyo mudug uu kusoo dhammaaday fashil iyo ihaano xilligan madaxdii riddada ee gulufkaasi horboodaysay ay iyagu iska canaananayaan warbaahinta kubnaan ka mid ah maleeshaadka riddada ayay mujaahidiintu bakhtigooda uga tallaabsadeen afgaaraha dagaalka halka ay soo qaniimaysteen gaadiidkii iyo sahidii lagu soo qalabeeyey ee tuugsiga iyo dawarsiga looga keenay dowladaha silibiinta ah iyo kuwii nidaamyada daaquudka uu ka jiro mahadsanid abushayba dowladaha gaalada caalamka ayaa ku loolamaya khayraadka soomaaliya xilli gaalada caalamka ay quus ka muujinayso duulaankeeda soomaaliya ilyaas cabdulaahi ayaa si anba qaadaya la diblomaati waa wargeys fadhigiisu yahay dalka faransiiska islamarkaana ka xog bixiya arrimo badan oo siyaasadeed iyo milatari waxa uu daabacay warbixin ciwaan uu uga dhigay isku dhaca quwadaha caalamka ee ku tartamaya saamaynta soomaaliya iyo rajada xasiloonida oo mugdi gashay waxaana lagu iftiimiyey jawaanib kala duwan oo ay saxiifaddu xilligan u aragtay in laga maarmaan ay tahay in tooshka lagu ifiyo ugu horrayntii waxaa warbixinta lagu sheegay in soomaaliya ay wajahaysa xaalad cakirnaan ah oo salka ku haysa loolan kulmiyey quwado waaweyn goobta istraatiijiga ah ee uu ku yaalla ayaana ka dhigaya waddankan mid shisheeyuhu uu u soo hanqaltaago isriixriixa xoogweynta caalamka waxa uu ganafka ku dhuftay dhammaan rajooyinkii ay qabeen madaxda kooxda riddada iyo ahdaaftii ay doonayeen inay xaqiijiyaan sannadihii lasoo dhaafay oo ay ugu horrayso dhisidda dowlad dimuquraadi ah oo lugaheeda ku taagan kana maaranta kaalmada dibadeed waxaa qoraalka warbixinta lagu caddeynayaa in madaxa maamulka muqdisho murtad xasan sheekh maxamuud uu caalamka ka wajahaya xaalad iska indhatiridda ah oo ay ku samaynayaan kuwii marka hore u soo meeriyey dhaqangelinta nidaamka dimuquraadiga ah waana kuwa og xaaladda ay hadda ku sugan tahay xukuumaddan balse waa kuwa ka raja dhigay oo door bidaya dagaalrogasho waxaa fashilmay sida xogta lagu sheegayo dhammaan iskudayadii uu gurgurta ku doonayay inuu ku hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah dadka ayuuna ku qancin waayey tallaabadaas ilaa in yar oo qoriga caaraddiisa lagu diiwaangeliyey kuwii lacagaha doorashada ku bixin jiray ee ahaa gaalada caalamka ayuuna la diblomaati sheegayaa in wakhti xaadirkan ay door bidayaan inay helaan amni iyo xasilooni halkii ay qarash ku bixin lahaayeen isbeddel siyaasadeed iyo meelmarinta doorasho qof iyo cod ah taasoo muujinaysa in gaaladu ay dalkan ku nabad heli waayeen labaatankii sane ee lasoo dhaafay dhaqaale beel mooyeena aysan wax dheef ah ku haysan sii lixaadsiga awoodda shabaabul mujaahidiin ayee dhanka kale warbixintu waxay sheegaysaa in dhabarka uu ka jibiyey damacyadii murtadiinta sida inay shisheeyeen nooc weliba ah ay keenaan dalkan si dhaqaale yar ay uga helaan taasi beddelkeedna ay ku wareejiyaan hantida soomaaliyeed heshiis weliba oo weyn oo lala gala gaalada ayaana hirgelilaa sababo la xidhiira in mujaahidiintu ay hortaagan yihiin cadowga waana kuwo ku sugan dhul ballaaran islamarkaana lacag maaliyadeed ka qaada xitaa magaalada muqdisho ayaa lagu yidhi warbixinta marka laga soo taga rajada kooxda riddada ee mugdiga sii gelaysa waxay warbixintu markan u tallaabsanaysaa loolanka danaha ku salaysan ee ka socda dalkan iyo sida waddan weliba uu diiradda u saaraya ahdaaftiisa isagoo soo xirtay shaar kale itoobiya iyo saamaynteeda soomaaliya ee badraadinta ah waxay warbixintu xusaysaa in itoobiya ay si weyn u doonaysa xeebaha soomaaliya tan iyo markii ay eritereya ka go'day sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii oo ay lumisay marinbadeedkeedii adis ababa ayaana doonaysa in ay hesho deked u gaar ah iyadoo heshiisyo la gashay jabuuti islamarkaana si dhow u eegaysa xeebaha soomaaliya berbere ama saylac ayaa ah halka uu wargeysku farta ku fiiqay in ay tahay meesha ay hadda dowladda itoobiya doonaysa in ay ka hesho deked dhammaystiran oo ay iyadu maamulkeedu leedahay waana mid ku qancila ayuu yidhi dhammaan heshiisyadii dekadeed ee ay horay ula gashay dalka jabuuti turkiga iyo shiinaha iyo saameyntooda soomaaliya waa ciwaan kale oo ay hoosta ka xariiqaysa warbixinta xogta ayaa xustay in turkiga uu yahay mid saaxiib siyaasadeed isugu muujinaya kooxda riddada soomaaliya isagoo dib u dhisay wax uu ku sheegay kaabayaal dhaqaale islamarkaana tababaray ciidamo fara badan oo murtadiin ah balse ankara ayaa taasi beddelkeed daabulinaysa kheyraadka waddankan iyadoo heshiisyo tirabeel ah la gashay farmaajo iyo xasan shidaal qudis iyo hami la geliyo shacabka soomaaliyeed ayaana ugu dambeysay tallaabadii ay qaadeen murtadiinta ankara iyo muqdisho iyadoo markii dambe ay soo baxeen warqadihii la qariyey ee ay saxiixeen dhinacyadu kuwaasoo wax yar mooye inta kale ee lacagaha laga hela shidaalkan faraqa ugu shubaya dowladda turkiga marka laga hadlayo shiinaha iyo saamayntiisa dalkan waa mid fulinaya mashaariic badan oo dhaqaale ku xareynaya qasnadda xukuumadda beijing waxaa magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kale ee cadowgu ay ku sugan yihiin ka socda mashaariic badan oo uu shiinuhu howiyey magacyo kala duwan oo khatar badan ay ku gadaaman tahay dhallinyarada iyo xoogsatada soomaaliyeed ayaana waayey shaqadoodii maadaama shirkado shiinays ah ay dalku soo buuxdhaafiyeen kuwaas oo qabanaya intii badan wixii ay qutulyoomkooda ka raadsan jireen shacabka soomaaliyeed maraykanka imaaraadka iyo dalal kale oo daahsoon ayaa dalkan khayraadkiisa uga faa'iidaysta siyaabo kala duwan iyagoo damacyo been ah oo ay og yihiin in dalkan aysan marnaba ka dhaqangeli karin u ballanqaadaya warbixintanna waxay ka mid noqonaysaa silsilado warbixinno ah oo saddexdii sane ee lasoo dhaafay si raxanraxan ah uga soo baxaya hay-adaha macaahidda ururada falanqeeyaasha iyo wargeysyada caalamka ugu waaweyn kuwaas oo si isku mid ah uga dardaarwarinaya masiirka xukuumadda uu hogaamiye xamse cabdi barre iyo sii baahidda awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab mahadsanid ilyas munaasabad lagu daafurayay masjid cusub ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayadda islaamiga ee jubbada dhexe cusmaan axmed uubow ayaa ka waramaya dhisidda masaajidda iyo in cibaado lagu camiro ayaa ah waxyaabaha uu allaah ummadiisa ku booriyey waxaana lagu sheegay qur-aanka kariimka dhowaan magaalada jilib waxaa lagu qabtay munaasabad lagu furayey dhismaha masjid ka mid ah masaajidda magaalada oo muddooyinkan uu dhismihiisa ka socday mid ka mid ah xaafadaha magaalada jilib masjidkan oo magaciisu yahay masjidulbasiir ah ayaa qabanqaabadiisa iyo howlaha dhismihiisa waxaa waday sheekh cusmaan dacwe oo caan ku ah qabashada acmaasha kayriga ah oo ay ugu weyn tahay dhismaha masaajidda wuxuuna sheeqa inta badan masaajidkan iyo kuwa badan oo la mid ah ku dhisay yabooh oo salaad kasta kadib uu masaajidda kaga samayn jiray lacagu ururinta dhismaha masjidka iyo kuwii ka horreeyey masjidkii ayaa albaabada loo furay iyadoona furitaanka masjidku ay kasoo qayb galeen in badan oo ka mid ah dadka xaafadda mas-uuliyiinta maamulka degmada iyo waxgaradka ugu horreyn sheekh cusmaan ayaa ka hadlay dhismaha masjidka iyo muddadii uu socday haddii maarata masaajidka weynaa baa ilaahay noo dhammaystiray intaa kalena ilaahay baa bixinaya umma ilaahay ka bacdina dadka muslimiinta ah ayaan u bandhigayaa inay ka qayb qaataan waad ogtihiinoo masaajidda nebigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man banaa lilaahi beytan bana allaahu lahu beytan fi ljanna haa qofka ilaahay guri u dhisaa gurigu ilaahay jannada dhexe uga dhisaa xadiis kale nebigeennu wuxuu ilaahay buqcadaa wuxuu ugu jeceliyey masaajidda wuxuuna ugu nacay badan ama ugu cadho badiyay suuqaqa marka hawshatan hawl muddo badan inoo soo socotay bay ahayd reer jiribeed aad iyo aad baan ilaahay ugaga baryayaa inuu ilaahay khayr siiyo waayo habeeniyo maalin masaajkaasay ku darsanayeen ka qayb qaadanayeen ma garanaysaa waxooda aanay masuugayninin alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin haddanna inta dhimanna waxaan rajaynayaa iyagu inay bixiyaan ilaahay wuu ka keeno subxaana wa tacaala qaar ka mid ah waxgaradka ayaa iyagana dhankooda ka hadlay dhismaha masjidka albasiira masaajidkan dad uun walaalaho muslimiinaho wuxuu sadaqo hormarsaday baa dhisay dhinacaas kale waxbaa dhiman oo haweenka loogu talagalay marka dadaalkaasna waana laga rabaa ilaahay baana noo dhammaystiri doona masaajidku dee hawl joogtaahuu rabaado xanaano gooniyuhuu rabaa maaragtay dadaal baana laga rabaa aakhira intii waxaa aad hormarsato ayaa kaaga horreeya shaqo iyo qaraabo iyo ehel iyo dayn iyo ma jiraan waxaas ilaahay raxmaanka ku mahadsan masjid basiir waxaan u fadhinaa furitaankiisii iftitaaxii masjidka waxa noo muuqdo waa dhismo qurux badan waxaan leenahay dadkii la baxay qarashkaas ama lacagta lagu dhisay masaajidka ilaahay subxaanahu wa tacaala maalin ay maanta ka baahi badan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankooda qiyaama allah u saaro culummadii iyo maamulkii iyo bulshadii isku duubneed ee dhistayna waxaan leenahay insha allahu tacaala ajrigiina ilaahay ma lumiyo masjidkan wuxuu noogu fadhiyaa maartaaye qiimo aad u weyn ma sahlana masaajid la dhiso sheekhana waxaan leenahay sheekh cusmaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ajrigiisa allaha badiyo habeenii maalin wuxuu u taagayaa inuu dhiso ilaahay subxaana wa tacala masaajidiisa ilaahay wuxuu leeyay wa ana almasaajida lilaahi falaa tadcu maca allaahi axada
ugu dambeyntiina ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bay ayaa farac cusub oo macadka quldubo ah ka furay deegaan hoostaga magaalada baydhabo bashiir muxiidiin ayaa qodobkaas inoo sii ambaqaadaya waxay ahayd xaflad siheer sare loo soo agaasimay oo lagu qabtay deegaanka madiinatul khayr oo ah deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay taasoo lagu furayey faraca saddexaad ee macadka qorduba uu ku yeesho deegaankan hoos yimaada magaaladan ee degto beesha geeladle oo ka mid ah beelaha muslimiinta ee dega wilaayada baay xafladdan ayaa noqotay mid si weyn loo soo agaasimay kana duwaneed in badan oo ka mid ah xaflaadka uu martigeliyo deegaanka madiinatul kheyr oo ka soo gudbay magac iyo muuqaal ahaan sidii hore uu ahaa madiinatul kheyr oo hore loo odhan jiray buush madiino waxay maanta ku tallaabsatay horumaro xagga bilicda iyo bulshada ah waxaana deegaanka ka soconaya horumarin lagu wado madaariista iyo goobaha waxbarashada ee ku yaala deegaankaasi dhowaan xaflad ay martigelisay madiinatul kheyr uuna ka muuqday juhdi iyo dadaal xooggan oo laga dheehan karo isku tashi xagga bulshada deegaanka ah waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ay ugu horeeyaan maamulka wilaayada islaamigaha ee baay iyo midka tarbiyada iyo tacliinta culimo salaadiinta dhaqanka waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanka waxaana xafladdan ay daarneyd tayanta waxbarashada iyo in macadka tacliinta sare iyo barashada culumta shareecada iyo maamulka uu markan xarun ku yeesho deegaankan hoos yimaada magaalada baydhabo ee wilaayada baay ugaasmaday ugaas cabdigaruun oo ah ugaaska beesha geeladle ee magaalada baydhabo oo si gaara ula hadlay andalus ayaa bidhaamiyey asbaabta ka dambeysa in muddo shan bil gudahood in deegaanada reer geeladle ay ka furaan macaahidda qurduba go'aamo isla qaadani macadkii dharge markii la furi oo wanaagshay iyo khayrshay iyo walbarashadiis iyo wanaagshay aragni yaa may ka talanay ani haddana macadkale haddana madiino ku furno muddo oo lama balood ilaa bali saddeha tan'e yaa haddana hooliiska jarni ilaahay maynin suurta geliyey owlaad oo owlaadibi ku sii badan ani un arday haddana inta ka furno qolol haddana kiiba ku badan ani inta haddana ka dhisno shan fasal iyo ardayaad hal xafiisa yaa inta ka dhisni oo ardayaada lama kuma dheena sar'iin afarna ardayada kolley ordaya dhismo oo bacweyn ayin kolley ilaahay subxaanahu watacaala maynin suurtageliyey bale saddexaad inaynin furumo laba boqol lixdan iyo toddoba onog sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay oo kelimad qayima ka jeediyey munaasabaddii lagu furayey macadka qurduba faraca saddexaad ee deegaanka madiinatul kheyr ayaa aad ugu dheeraaday dadaalka waxbarasho ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta uu ka wado wilaayadan isagoo si gaara ula dardaarmay ardayda iyo waalidiinta xafladan qiimaha badan ee la kafurahaya xaruntan walbarashada ee macahadka qurduba oo runtii macahad walaayaadka wakhtiyadan dembe ku howlgalaya ku shaqeeyayahay waana macahad eedan qiimo badan ah cilmiyo culum fara badan iyo macrifo fara badan xambaarsan ilaahay ku rajayana subxaanahu watacaala inaynu waafajiyo dhammaystir shay ee ardada macahadka lan furahaya haddii wiilal ayin iyo haddii gabdho ayin iyo mujtamacii bulshada kale magaalada tanka nool khayrka iyo qiimaha badan laakiin nool dhammaantiyo mayla dardaarmameya waktiga ilaahay subxaanahu watacaalana sii waqtiyaedan qiimo badanu ikhwaani maylan baahanyahan ina ku faa'iidaysada gaar ahaan dadka ardayda ah oo hata has diiwaangeliyey meelana ha fadhaadi inay walbarashadan ku faa'iidaysadan ma eran lahay nasiibka isan helag nasiib qof dhan helan ma ah suguud nuqabad walaayada may ed eed anka bogaadiyey kaalantiiyo kuku jaran tacliimta iyo dacwada lamadaba waana labada maktab markii la fiiriya shaqada guud ama haykalka idaariga ee dowladeed oo xarakatu shabaab aan dhasan waa lamada maktab lanka talagali dadka muslimiinta ah oo walaayaadka ka nool inay hagaajiyaan suluukiyad iyo akhlaaqdigo macadkan cusub ee la furay ayaa ku biiri doonaa xarumaha si guud uga furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay waxaana lagu qaadan doonaa kutubta iyo duruusta ka baxda faracyada macadka qurduba uu ku leeyahay wilaayaadka islaamiga ah dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay uu deegaanka bisiqacde ee duleedka degmada buurhakaba uu ka hirgeliyey dugsiga hoose dhexe ee salaaxudiin alayuubi kaas oo ka mid noqonaya goobaha waxbarasho ay wax ku baran doonaan jiilka ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay mahad sanid abu ayman warbixinta warkiisane waxa ay u dambeysay warkii subax ee aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus intaan warkan war lamid aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh